maaragtay soomaalida iyo dumarkooda iyo raggooda iyo waxoo dhan si dalka wax loogu qaban lahaa oo qof kasta kaalintiisa loo siin lahaa waa arrin soomaaliya u taalle arrin u baahan in meelo kale laga soo waarid inuusan ahayn baan u sheegnay maxaan ku yidhaha hadu siyaasiyiinta ayaga in loo baahan inay ardiyeeyaan oo barnaamijta dibadaha laga keenay inaysan ummadda u horkixin ayaa anagu usoo jeedinay bayaankii shalan waa ku sheegnay dadka u dhaartay inay diinta iyo ummadda waardiyeeyaan waa inay iska jiraan waxyaalaha hoosgelinta loo soo hoosgelinayo inay iska ilaashaan weeye midkaan baana ka mid ah walaal qof kasta wuxuu ilaahay agtiisa geysta ayuu ku leeyahay qof kastana ummadda soomaaliyeed maaragtay waxa anfacaya iyo waxaan anfacaynin way kala yaqaaniin baan filayaa odayaasha waa la hadalnay beelaha waa la hadalnay barnaamijkaas oo ugu sharaxnay aragtida aan ka qabno diini ahaan iyo barnaamijkaasi saameynta xun uu ku yeelan karo maxaan ku rahaa ummadda jiritaankeeda iyo gaar ahaan qoyska marka haddee madaxdii loo baahnay inay nala waardiyeyso qoyska iyo ummadda haddii ayagu maaragtay ay uhorseedayaan waxyaala aan sax ahayn haddii mas-uuliyadda waxay la tahay waa la weydiin doonaa qiyaame iyo aakhiro ka horna adduunka iyo taariikhda ayaa qori doonta